إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mida ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho xukun dil ah oo lagu fuliyey nin saaxir ahaa ayaa ka dhacay walaayada islaamiga ah ee gadow xuseen macalin oo mar soo noqday la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ayaa sheegay in ciidanka bangaraafta uusan waxba qaban karin haddii maraykanku soomaaliya isaga baxo bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka ka soo horjeeda dowladda federaalka oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa risaas loo adeegsaday waxgaradka walaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa soo dhoweeyey weerarkii nafurnimo ee dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo kaas oo lagu laayay saraakiil sarsare oo ka tirsaneed ciidamada dowladda federaalka saamayn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka dhashay cunuqabatayntii dadka muslimiinta ah ay ku soo rogeen dowladda faransiiska taas oo ku caanbaxday aflagaadaynta diinta islaamka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo tobanka bishii jamaadul awal ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran mid ka mida ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo mahad cubayd rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxay degmada dayniile ee gobolka banaadir ku dileen mid ka mid ah ergadii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa maamulka galmudug dilkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay xaafadda raadeelka ee ka tirsan degmada dayniile ninkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi siyaad geedi raggii dilka ku furiyey ayaana durbaba goobta isaga baxsaday intaas kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka ee degmada dayniile iyagoona goobta ka sameeyey baaritaanno aan wax natiijo ah laga gaarin waxaana goobta meydka ka qaatay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo geeyey xarunta c i d da dhowaan ayay ahayd markii degmada huruwaa ee magaalada muqdisho lagu dilay muxudiin colow oo ka mid ahaa ergadii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka muxudiin colow oo ka mid ahaa ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay horay marar badan ku dileen magaalada muqdisho xubno muhiim u ah dowladda federaalka kana soo qabtay xilal kala duwan xukun dil ah oo lagu fuliyey nin saaxir ahaa ayaa ka dhacay walaayada islaamiga ah ee gadow warbixinta warkan waxaa soo gudbinaya maxamed muudey abumuslim maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee degmada eel cadde wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa fagaare weyn oo ku yaala magaalada ceel cadde ku fulisay xukun min xuduudullah kaas oo lagu fuliyey nin sixroole ah oo ku shaqaysan jiray sixirka ninkaasi oo magaciisa la yidhaahdo maxamed ciise saadiq xuseen oo da'diisu ahayd toddobaatan sano jir ah ayaa la horgeeyey maxkamadda islaamiga ee wilaayada gedo ninkan sixrowga ah ayaa maxkamadda ka hor qirtay in uu muddo toddoba sano ah uu ku shaqaysanayay sixirkan fagaaraha sixirowga lagu fulinayay xukunka ayaa waxaa ka soo qayb galay dadka degmada ceel cadde iyo deegaanada hoos yimaada mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo fagaaraha ka faahfaahiyey waxyaabaha lagu soo eedeeyey sixrowga maxkamadaad waxaa maxkamadda islaamiga ee gobolka gadow horteeda la keenay eedaysane maxamed sadiiq xuseen oo sanadiisa ay tahay toddobaatan sano jir ah waxaana lagu eedeeyey inuu yahay saaxir uuna ku shaqaynayay saaxirkaas muddo dhan toddoba sano sixirka uu ku shaqaynayey waa sixiru tafriiq kan ugu horeeyey waa sixiru tafriiq kan labaad waa sixiru takhyiil kan saddexaad waa sixiru lmaxabba intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay maxamed sidiiq xuseen wuxuuna ku jawaabay haa arrinta laigu eedeeyey way jirtaa waxaana ku shaqaynayay muddo dhan toddoba sano waxaan u adeegsanayay alaab oo aniga aan watay ayaan u adeegsanayay intaa kadib maxkamadda markay dhagaysatay aadii eedaysanaha iyo jawaabtiis oo ahayd mid qiraal ah aynu u bandhigtay maxkamadda shareecada islaamka ay u bandhigtay waxay maxkamadda ku xukuntay waxay maxkamadda xukuntay sadatan koowa falka uu geystay maxamed sidiiq waa fal saaxirnimo ah falkaas oo saaxirnimadaas oo gaarsiisan gaalnimo labo maxkamadda waxay ku xukuntay xukun dil ah oo xaddu saaxir ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraalka maxamed sidiiq waxaana loo uskuday qowlullaahi tabaaraka wa tacaala waattabacuu maa tatlu shayaadiina calaa mulki sulaymaan ilaa aakhiri alaaya wa qowlihi tabaaraka wa tacaala ata'tuuna asixra wa antum tubsiruun wa qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam xaddu saaxiri darbatun bisayf rawaahu tirmidiy waddaaru qudniy marfuuca wa qowlu cumar bni khadaab radia allaahu canhu uqtuluu kula saaxirin wa saaxira hada wabillaahi attawfiiq
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
dhowaan ayay ahayd markii mujaahidiintu ku toogteen nin sixiroole ahaa degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga baay iyo bakool xuseen macalin oo mar soo noqda la taliyaha dhanka amniga ah ee madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ayaa sheegay in ciidamada bangarafta aanay waxba qaba karin haddii maraykanku meesha ka baxo warkan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise xilli dowladda maraykanka ay ciidamadeedu kala baxayso dalka soomaaliya ayaa waxaa soo badanaya walaaca ay muujinayaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee dareemaya halista soo wajihi karta haddii maraykanku guud ahaan isaga baxo dalka soomaaliya xuseen macalin oo horey usoo noqday la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ayaa wareysi uu bixiyey wuxuu ku caddeeyey taagdarida ciidamada baangarafta ee maraykanka uu tababaray kuwaas oo uu sheegay in maraykanka la-aantiis aanan waxba qaban karin xuseen macalin oo hadda madax ka ah macadka dhinaca amniga kala shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa sheegay mar la weydiiyey in ciidamada baangarafta ay burburi karaan haddii dalka isaga baxaan maraykanka wuxuu sheegay in arrinkaasi ay suuragal tahay sidoo kalena xiliyadan dhow aanan la heli doonin dowlad shisheeye oo diyaar u ah inay buuxiso kaalinta maraykanka
dabcan horta waa suuragal waana cabsida ugu weyn oo dadka hadda qabaan laakiin sida hadda wararka ugu dambeeya aan helayno in ay ciidamada maraykanka ahaa isla howlgeliddii ay meesha ka baxayso dabcan su-aal kale ayaa jirta oo la isweydiiyo o la yidhaahdo haddii maraykanku ka wada tago dowlad kale oo la wareegi karta ma jirtaa xilliga fog haa laakiin xilliga dhow si deg deg ah dowlad hadda saas noogu diyaara oo hawshaas maaragtay inay dhabarka u ridato ma ogin marka meeshaas waa meesha khalkhalka ka muuqdo xuseen macalin oo horey usoo noqday la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka maxamed farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka ay siyaasad u adeegsatay ciidamo badan oo loo tababaray sidaas darteedna ay jirto cabsi ah in ciidamada baangarafta ay dowladdu u adeegsato dagaalada siyaasadeed ee ay kula jirto maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta haddii ay taladu iyada u madax banaanaato nasiib daro dowladeenna hadda ciidamo fara badan oo ciidamadii turkidu ay tababareen ah oo gorgor iyo haramcad ah ayaa aan ognahay inay siyaabo siyaasadaysan ay u isticmaaleen marka kuwaanna wax diidaya ma jirto haddii u gacan marnaato in ay sida samayn doonaan wax diidaya male laakiin maadaama hadda maraykanku yidhi weli annagaa gacanta ku haynayna in taas laga baaqsanayaan moodaya laakiin marna kalsooni ma jirto dowladda lagu maaratay lagu siin karo inaysan ciidamadii aysan qaab siyaasadaysan u isticmaaleyn walaaca ay muujinayaan siyaasiyiinta ku daaban shisheeyaha ayaa ku soo-aalaysa iyadoo maraykanka isku diyaarinayo in ciidamadiisa kala baxo dalka soomaaliya kadib wareegto ka soo baxday donald trump madaxweynaha wakhtigiisa sii dhammaanayo ee dalka maraykanka waxaana ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya aada u soo dhoweeyey bulshada soomaaliyeed bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen siyaasiyiin ka soo horjeeda dowladda farmaajo ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo risaas noolnool loo adeegsaday sida warbixintan uu ka eegayo maxamed amiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalintii shalay ka dhacay banaanbaxyo ay soo abaabuleen siyaasiyiin mucaaradsan dowladda federaalk iyadoona rasaas noolnool loo adeegsaday dadka dibadbaxa dhigayay muuqaalo ay baahiyeen warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa muujinayay askari dharcad ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo rasaas la dhacaya dadka dibadbaxa dhigayay waxaana arrinkaas u dhaliyey buuq fara badan qaar ka mid ah shakhsiyaadka horboodaya banaanbaxyada ayaa digniin u diray dowladda federaalk iyagoona sheegay in hub qof walba uu heli karo sidaa darteedna ay la gudboon tahay inuu doorasho ogolaado waxaa maanta weeraray si la yaabla u weeraray banaanbaxayaashaas ciidamo lagu sheegay inay yihiin xoogag wadaniyiin oo aan ka tirsanayn afarta ciidan ee qarankeenna soomaaliya uu qabo waxaan arkayna maanta qof dharcad ah oo bistoolad wato oo shacabka indhaha ka gelinaayo qoray afka ka gelinaayo bistoolad ula soo baxay sida aad meediyaha ku aragteen
banaanbax horey oga dhacay degmada kaaraan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada dowladda federaalk ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi kuwaas oo lacago madax furasho ah lagu soo daayay sidoo kale shakhsiyaadka horboodaya banaanbaxyada ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid caburin ah iyagoona dowladda federaalk ugu baaqay in ay joojiso arrinkaas waxaa maalmahan soo cusboonaaday dadka in la handado la hujuumo taleefanno loo diro la xirxirto maalintii dhoweyd ee tallaadada ahayd bannaanbixii aan qabannay waxaa la xidhay dhallinyaro degmada kaaraana lagu xidhay lix dhallinyaro ah waxaana maamulka degmada taliyaha saldhigga nabad sugidda degmada kaaraan ay ka qaateen lacag min afar boqoloo dollar ah ay ka qaateen wayna jir dileen shalay bannaanbax ka dhacay inta u dhexaysa debka iyo sayidka waxaa la qaqabtay banaanbaxayaashiia la qaqabtay jirdilaa loo geystay waa la xirxiray maalmahan dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo waxay go'aansatay dadka inay caburiso afarta sanana caburinay waday waxaan ka digaynaa caburintaas shacabka lagu haayo in la joojiyo caburinta saxaafadda lagu haayo in la joojiyo ayaan soo jeedinaynaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka taagnaa xaalad kacsanaan ah iyadoona ay dhacayeen banaanbaxyo abaabulan oo looga soo horjeedo dowladda federaalk iyo hoggaankeeda waxgaradka walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo dhoweeyey weerarkii nafuurnimo ee ka dhacay magaalada gaalkacyo kaas oo lagu la-ayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka waxgaradka walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii cusla ah ee ka dhacay magaalada gaalkacyo kaas oo lagu dilay saraakiishii ugu sarsaraysay ciidamada dowladda federaalka ee gobolada dhexe nabadoon mascuud xasan casir oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee galgaduud oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa sheegay in ka golo ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin howlgalkii gaalkacyo wuxuuna u duceeyey fuliyihii weerarkaas oo ka tirsan guutada naftooturayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha barakeeyo gaar ahaan guutada istishaadiyiinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha barakeeyo ayaan leynahay khaasatan walaalka camaliyadda fuliyey gaalkacyo ilaahay waxaan leeyahay jannaha ugu bishaareeyo muslimiinta ayuu ka farxiya meel kasta ay joogaan wuu naga farxiye ilaahay ha ka farxiya ayaan leynahay acdaa'ullah bay ahaayeen acdaa'ulmuslimiin bay ahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in ay dumayeen ay u taagnaayeen walaal ayaa dumiyey qorshihii ay wateen waxaan leynahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo walaalkaas wuu naga farxiyaan leynahay nabadoon mascuud xasan casir oo ah afayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee galgaduud wuxuu baaq u diray askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada wuxuuna ugu baaqay inay isaga soo baxaan safka shisheeyaha qolada ka hartana waxaan leynahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u tooba keena haddaadan tooba keeninna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa gacmaha mujaahidiinta ayuu idinku cadaabaya insha allahu tacaalaa haddaadan allah u tooba keenina gacmaha mujaahidiinta ayaa laydinku cadaabayaa insha allahu tacaalaa maraykanna waxba idiin tarin maayo maanta waa asiga dalka ka guurayo ugamana tegayo jacayl iyo wanaag oo noo qabee mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhiigooda u huray laayay darteed ayuu u baxayaa jacayl noogama tegayo wanaag noogama tegayo kuwa ka harayna waxaan leynahay dalka isaaga taga haddaadan isaaga teginana ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha mujaahidiinta ayuu idinku cadaabayaa dhowaan ayay ahayd markii nafti hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu camaliyad ku beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiishii ugu sarsarisay ciidamada dowladda federaalka ee gobollada dhexe waxaana halkaasi ku dhintay taliyihii guutada labaatan iyo koowaad ee milatariga dowladda federaalka taliyihii ciidamada danab ee mudug iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiil kale warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan saamayn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka dhalatay cunaqabatayntii lagu soo rogay waddanka faransiiska taas oo ay saareen dadka muslimiinta ah kadib markii faransiiska uu aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam salmaan axmed ayaa ka warramaya go'doonka dhaqaale ay muslimiinta kusoo rogeen waddanka faransiiska ee caadada ka dhigtay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa keenay saamayn ballaaran oo wanaagsan taas oo dhiirogelisay muslimiinta qaadacay badeecadaha dowladda faransiiska inkastoo wax ka yar laba bilood ay socoto cunuqabataynta ay muslimiintu saareen ganacsiga dalka faransiiska haddana natiijooyinka ka dhashay waa kuwo ballaaran taasi oo ku dhiirogelinaysa muslimiinta inay sii wadaan tallaabada ay ku joojiyeen iibsiga badeecadaha laga soo farsameeyo dalka faransiiska qiimeyn la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalka faransiiska uu fadhiid yahay sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo labaatanka waxaana khubarada dhaqaalaha ee dalkaas ay shaaca ka qaadeen in culeyskan dhaqaale ay hadda ku nool yihiin aanu dalkan soo marin tan iyo sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii milaadiyada warbixin dheer oo ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalka faransiiska ayay ku sheegeen in fadhiidnimada dhaqaalaha dalka faransiiska aad looga dareemayo jawaanib kala duwan oo ka mid a ganacsiga dalka islamarkaana la filayo in saameynta ay sii kororto gudoomiyaha bankiga dhexe ee dalka faransiiska oo hadlay ayaa sheegay inuu filayo in maalmaha soo socda uu sii kordho fadhiidnimada dhaqaalaha dalka faransiiska saameynta go-doominta dhaqaale ay muslimiintu kusoo rogeen faransiiska waxaa xitaa laga dareemayaa shirkadaha dowladda faransiiska iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee dalkaas ka howlgala waxaana dhaqaalaha faransiiska isugu darsamay saameynta coronavirus iyo cunuqabataynta ay saareen muslimiinta caalamka soddon iyo saddex kun oo shirkadood oo ku yaala dalka faransiiska ayaa maalmaha ka dhiman sanadkan miilaadiga ah waxaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan inay musalafeen maadaama khasaaraha iyo faa'iidadooda uu batay khasaaraha islamarkaana xukuumadda macron aanay awoodin inay taageero siiso shirkadahaas shirkadda danon oo ka mid a shirkadaha ugu waaweyn dalka faransiiska ayaa dhinaceeda waxay sanadkan labada kun iyo labaatanka shaqada ka erisay laba kun oo ka mid a shaqaalaheeda sababo ku aadan inay awoodi weysay bixinta mushaaraadka shaqaalahaas shirkadda caravon oo iyadana ka mid a shirkadaha dalka faransiiska ayaa sagaashan kun oo ka mid a shaqaalaheeda waxay u weecisay xeerka shaqaalinimada aan dhammaystirnayn taas oo ah in qofka shaqaalaha loo waco marka howl looga baahan yahay shaqadaasna lagu siiyo wuxuu muto taasi oo shirkadda u baajinaysa dhaqaalihii joogtada ahaa ay siinaysay shaqaalahaas ganacsatada muslimiinta ee kasoo jeeda wadamada caalamka gaar ahaan khaliijka ayaa muuqanaysa in dhankooda ay joojiyeen lacagihii ay ku dirsan jireen bankiyada faransiiska waxaana bankiyada faransiisku sheegeen in shan ganacsato oo keliya ay sanadkan lacago ku kala xawiisheen bankiyada dalkaas halka sannadihii hore ay tiradu intaas ka badnaan jirtay waxay sidoo kale ganacsatada kasoo jeeda wadamada caalamka islaamka intooda badan lacagahooda kala baxeen bankiyada dalka faransiiska tirakoob la sameeyena waxaa lagu xaqiijiyey in konton iyo lix boqolkiiba dhaqaalihii yeelay bankiyada faransiiska lagala baxay waxaa muuqanaysa in dowladda faransiiska aanay awood u lahayn inay taageerto ganacsatada dalkeeda dhibaatadana waxaa kusii jibaaray coronavirus oo laba kacleeyey iyo cunuqbataynta ay kusoo rogeen muslimiinta ganacsatada waaweyn ee dalka faransiiska ayaa u arka macron inuu yahay qof waalan oo dhulka la galay dhaqaalihii faransiiska intii hartay waxayna soo jeedinayaan in dowladdu ay ka laabato colaadda muuqata ay u muujinayso muslimiinta caalamka mid ka mid a dhallinyarada muslimiinta ee isticmaala baraha internetka kana mid a dadka boorinaya ololaha muslimiintu ku qaadaceen badeecadaha faransiiska ayaa muuqaal uu soo dhigay baraha internetka wuxuu si kooban uga hadlay saameynta dhaqaale ee gaartay faransiiska wixii ka dambeeyey markii ay meel uga dhacday diinta islaamka si gaar ahna u aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam الآن في ناس قاعدة تسأل المقاطعة اللي صار لها شهر وأكثر من شهر بادئة إيش النتائج وإيش الإيجابيات اللي سوتها شوفوا أنا ما راح أحكي كل الإيجابيات راح أحكي بعضها عشان الوقت بداية الاقتصاد الفرنسي في 2020 هو الأسوأ منذ عام 1949 محافظ البنك المركزي يتوقع انهيارات أقوى في الأيام القادمة 33 ألف شركة فرنسية خاصة ستعلن إفلاسها هذا العام شركة دانو الفرنسية تسرح 2000 موظف عن العمل كارفور تضع 90 ألف موظف تحت بند العمل الجزئي ست رجال أعمال خليجيون فقط حولوا مبلغ 5 مليار دولار من البنوك الفرنسية إلى بنوك غير marka laga soo tago saameynta dhaqaale ee faransiiska gaartay wixii ka dambeeyey markii ay u bareereen aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa muuqanaysa in dowlado badan oo ku yaala yurub ay dareemeen culayska ay leedahay inay meel uga dhacaan diinta islaamka qaar ka mid a dowladaha yurub ayaa ishortaagay tallaabooyin ay muwaadiniintooda qaar ka mid a ku doonayeen inay ku aflagaadeeyaan diinta islaamka taasina waxay timid markay arkeen dhibaatada dhinac weliba ah ee gaartay faransiiska
السويد تلغي قرار بمنع الحجاب في المدارس سويسرا ترفض إلغاء قانون يمنع ازدراء الأديان بلجيكا تحبس معلم عرض رسوم مسيئة على طلابه ألمانيا تعتقل يمينيا متطرفا أراد حرق القرآن هذه النتائج هذا اللي تذكرته وهذا اللي أنا تذكرته ووصلني في نتائج وإيجابيات إلى الآن أنا ما وصلتني ولا عرفتها بس بعيدا عن هذه النتائج والإيجابيات في نقطة لازم نعرفها وننشرها بين الناس وهي أن المقاطعة ليست مجرد بضاعة تترك وليست مجرد كذلك حملة تطلق المقاطعة هي إيمان ومحبة وكذلك هي رباط وقضية لذلك اعلنوها جميعا مقاطعة للمنتجات الفرنسية marka laga soo tago go'doominta dhaqaale waxaa jiray weeraro keligii duulnimo ah oo ka dhacay gudaha dalka faransiiska kuwaas oo lagu aarguday rasuulka sala allahu calayhi wasalam laguna dilay dad meel uga dhacay sharafka rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimmada diinta islaamka ayaa horay u booriyey tallaabada ay muslimiintu ku qaadaceen badeecadaha dalka faransiiska waxaana dhinac kale ay muslimiinta kula taliyeen inay dhiig ugu argudaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaba ay samayn jireen saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimmada fatwadaas bixiyey waxaa ka mid ah asheykh saamil curaydi oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta ee ku nool dhulka barakaysan ee shaam warkii oo aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan xilligan waa naga intaa